xillig udambeeyey warsamo meesha la yidhaahdo iyo oo de xardheer foon xardheer ah iyo tuulooyinka ku xeeran ayaa arrimahaas aada uga socdaan waxaa hadda u qafaalan intaan ka warqabno dad odayaal ilaa konton lixdan toddobaatan gaaraya oo inay istaan inay ciyaalkoodii kusoo wareejiyaan waxaan ciyaalka ay aruurinayaan u yar saan xogta ku hayaa lix jir ilaa shan toban jir waa meeshii dee ilmaha la rabay iskuulka laga geeyo oy waxbartaan bedelkeedana waxay rabaan dee fikirka takfiiriga ah oy ayagu isticmaalaan ilmaha ku shubaan marka xaqiiqdii waa dhaqan aad iyo aada u xun waana arrin naxdin leh waarid ilmihiisii soo koriyey soo barbaariyey in maanta ilmihiisii laga dhaco lagu horqafaasho dib dhibaatooyinkaasaa jira aad aad u ballaaran de annaga ka dawlad ahaana waxaan ku jirnaa hadii la guraya barnaamijkaas sidaan annaga de wax nooga aadan shacabka shacabkeenii aan doorkeena u geysanaan baylaadi waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo inaan tallaab qaadi doono haddii rabbi aqbalo dhow oo deg dega soomaaliyana waxaa maanta ka jiro og tahay dee dhibaato ballaaran nimankaas ku hayaan meel walba soomaaliya kamid a waxayna u baahan tahay mar badan aan sheegay inay arrintaasi ku aqoon tahay in la iskaashado oo laysu kaashado nimanka cadowga umada somaali meeshaas ka bixiyo hawshaas dee ishaan ku haynaa wax naga qabsoon ma jiraan dadku waa dadkeeni degaanku waa degaankeeni waxaan reebanaynaa ma jiraan